Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabaysay kulan ku saabsan wejiga koowaad ee toddobaadka la xisaabtanka hay'adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya dalka. Hay'adaha toddobaadka lala xisaabtamay ayaa waxaa ka mid ah Hay'adda IRC, Hay'adda IMC, Hay'adda CARA International, iyo Hay'adda NISA Foundation, waxaana ka qaybgalay mas'uuliyiin ka socday hay'adaha iyo mas'uuliyiin kale oo ka socday wasaaradaha Dowladda Federaalka Soomaaliya. Agaasimaha Waaxda Kormeerka iyo Qiimeynta Wasaaradda Qorsheynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamuud Siciid Nuur ayaa ka waramaya sida ay ula xisaabtameen hay'adaha ka shaqeeya dalka.
isbuuca la xisaabtanka hay-adaha caalamiga ah ee qeybtooda koowaad oo runtii aan ku bilaabayno afar hay-adood ee isbuucan dhexdiisa lala xisaabtami doono Ee, la xisaabtanku waxa u dhexeeyaa hay-adaha caalamiga ah ee dalka ka shaqeeya iyo wasaaradaha ay la shaqeeyaan oo line ministrieska la aha heer federaal Ee, iyo sidoo kale bulshada rayidka ah oo shirkan si gaar ah iyagu uga casuuman Ee, waxaan ku bilownay hay-adda IRC oo saddex iyo toban mashruuc ee Soomaaliya ka wada Hay- waxaa ku xigta hay-adda Care International oo ee, lix iyo labaatan mashruuc dalka ka wada waxaa ku xigta hay-adda NIS Foundation oo shan mashruuc oo waaweyn ee dalka ka wada waxaa iyadana aan la xisaabtan ee, ku samayn doonaa hay-adda ee, IMC oo arrimaha caafimaadka ka shaqeysa oo sagaal mashruuc ee dalka ka wada Ee, ujeedka ugu weyn ee isbuuca la xisaabtanka hay-adaha caalamiga ah waa in la isu keeno hay-adaha kala duwan ee dowladda ee shaqo wadaagta la ah ee hay-adaha caalamiga ah qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka socday hay'adaha ka qaybgala kulanka la xisaabtanka ayaa soo dhaweeyay kulanka.
magacayga waxaa weeyaan cabdifarxaan faarax guure Eh, waxaan ahay agaasimo ku-xigeenka hay-adda care international ee soomaaliya waxaan maanta joognaa eh, wasaaradda qorsheynta howlka eh, eh, shirarka waxaan la kulannay eh, wasaarayaha wasaaradda wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha kale aan la shaqayno iyo bulshada raayidka marka eh, shir waxaa inoo qabsoomay aad u qurux badan oo aan care ahaan soo bandhignay ee, waxyaalaha aan qabanayo iyo shaqada aan ka wadno waddanka gudihiisa ee, si guud ahaan iyo si gaar ahaanba ujeedka guud ayaa ahaa in yacni qorshayaasha hay-adda niis ay wado in la waafajiyo qorshaha isbeddelka qaranka ee ay baalkii iisheeg dowladda soomaaliya dhowaan ay daah furayso insha allahu tacaala waa mahadsan magacayga waxaa la yidhaahdaa abukar ah, gacal waxaan ka tirsanahay mas-uuliyiinta hay-adda international rescue committee oo markii lasoo gaabiyo la yidhaahda i r c waxaan eh, ka mid nahay hay-adaha waddanka ka shaqeeya gobolladiisa kala duwan kana fuliya mashaariic kala duwan oo isugu jirta mashaariicda een, ah, eh, ka hortagga masiibooyinka ama wax ka qabadka eh, arrimaha masiibooyinka oo dadka eh, mar kasta soo food saara sida daadadka abaaraha iyo wixii la mid ah iyo sidoo kale mashaariic la xiriirta horumarinta eh, guud intaba waan ka wadnaa kulanka la xisaabtanka hay-adaha ayaa kaalin ka qaadan doona sidii hay-adaha u caawin lahaayeen dadka danyarta ee ku nool dalka